haa sahray sidaa xaaladda aada u maqashay dhawaanahanba waxaa socday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga oo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ka socday howlgalladaas qayb kamida ayay ahaayeen oo shalay ay ciidamadu qaadeen ciidamadii kusoo dilay deegaanka goofgaduud ayagoo raacdo ku sameynaya oo dabagal ku sameeyey ay waxa ay gaareen deegaano dhowra oo nimankaas ay ku sugnaayeen marka niman xirnaa oo xabsi ku jirana waa ay kasii daayeen rag maxaabiis oo askartoodana waa lasoo qabtay iyo gaadiid ay isticmaalayeen oo mootooyinka ay ka mid yihiin dadka xidhnaa ee laga sii daayey xerooyinka al-shabaab ma dad shicib ah oo deegaankaabay haayeen mise askaray marka hore idinka idinka qabsadeen bay haayeen may dad shacaba oo dadka ay dhibaatada ku hayaan deegaanada ay ku sugan yihiin nabaddiidka ay kasoo kala qabteen ay ahayd dad xoolahoodii lagu haysto oo zakawaad iyo waxyaabo qaldan oo ayaga ay ka raadinayaan oo zakawaad ugu magac dareen marka dad noocaas oo shacaba ay xoog ku haystaanay ahaayeen ma ahayn dad askara waan gartay marka howlgalkaasi mise saacadood buu qaatay howlgalka deegaano badan ay mareen ciidamadu oo ay tageen tuulooyin dhowra oo ilaa iyo afartan iyo shan kilomitir u jirta magaalada howlgalka saacado badan ayuu qaatay deegaano kala gedisanna waa ay soo mareen sida goofgaduud shibeelow oo kama dambaystii ay soo mareen marka ciidankii ma soo noqdeen mise iyagana dabcan maadaamay dagaal galeen oy howlgallo sameeyeen iyagana waxbaa kasoo dhintay ciidamadu wax hal dhimashaa iyo hal dhaawac ayaa soo gaaray laakiin waxa ay kusoo noqdeen ayagoo sidoodii kala bad qaba magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dabcan laakiin howlgalku waa uu socdaa saacad walba ayuu ma dhici karaa weerar iminka yaa jooga markaa goofgaduud iyo deegaamadii ku hareereysnaa al-shabaab qabsadeen sidaas oo ay awalba way ka carareen sidoodaba marka ciidamada dawladda ay u baxaan sidoodaba duurka inta badan galaan oo ma u istaagaan dagaal toosa maba yaqaaniinba ayaga sidooda weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa iyo weeraro dhuumaleysi waayo howlahooda marka waxay dhulka hawdkaa ay usii ordeen hadda deegaanada dadkii shacabka ahaa iyo ku sugan iyo oo awalba deganaa ciidanka weerarkaasi qaaday ma ciidanka koonfur galbeed oo keliya haayeen mise ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka garab ka helayseen maya ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaliya ayay ahaayeen oo howlgalladaas sameeyey wax ciidan kale oo amisoma kula jiri ma jiraan waa howlgal ballaaran oo furan gebi ahaanba degmooyinka iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadiisa o dhan uu ka furan yahay ciidamo gaara oo u qismaysan ma jiraan waa howlgal guud inta badan dadku waxay ka cawdaan isku socodka magaalooyinka u badan gobolada bay iyo bakool oo la sheego in mararka qaar xanibaad lagu soo rogo oo aanay dadku baabuurta ku safri karin mararka qaarna dhexda loo galo dhibaatooyin loo geysto arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa arrimahaas waa ay jiraan dhibaatadaasi inay deegaanada qaar ay kala go-doomiyeen oo degmooyinka ay kala xiran yihiin waana qeybta ugu weyn ee howlgalladan kamid a hadda sida deegaanada waddadan isku xirta muqdisho iyo baydhabo ciidamadii ka howlgeli lahaa guud ahaan way dhaqaaqeen waxayna ku sugan yihiin deegaanada leega agagaarkeeda ayagoo doonaya inay isku xir ay furaan oo ay ka kiciyaan nimanka dhexda waddada ka xiray oo socodka inta badan kala xaniba wax howlgal socdo waa taasna waa qorshaha guud ee dowladda guud ahaanna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo u taagan habeen iyo maalin u adeegaan danahooda in ay garab siiyaan si looga adkaado cadowgan dhibaatada badan u geystay kan kale dhalinyarada la qalday oo oo shabaabka ku jirta oo fikirka qaldan laga dhaadhiciyana waxaan ku sheegaynaa inay ka faa'iideystaan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu u fidiyey si mustaqbalkoodii aayahoodii loogu taliyo oo bulshadooda ay ula mid noqdaan